بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي نيشن لحدناد كتابك الرحيق المختوم الزواج بسودة رضي الله تعالى عنها khadiija markay geeriyootay kadib guur uu gala rasuulka waxaa ugu horeysay sawda intii uu khadiijo qabay oo shan iyo labaatan sano ahaydna rubcu qarn lama guursanin xaas kale lama guursanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa fii shawaala bisha shawaal oo min haadihi sanati sanadan uun ka mid a sanata cashrin min annubuwa sanadkii tobnaad ee nabinimada tasawaja wuxuu guursaday rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam sawda binti zamca ayuu guursaday kaanad waxay ahayd sawda miman dad ayay ka mid ahayd dadkaasoo aslama islaamtay islaamay qadiiman mar hore saabiqiintii bay ku jirtaa wa haajarad waxay u qaxday oo u hijrootay alhijrat athaaniya hijradii labaad ila alxabasha ayay u hijrootay wa kaana wuxuu ahaa zawjaha ninkeedii oo asakraan ibnu camr la dhihi jiray inuu sakraan aha maaha magaciisa unbaa la dhihi jiray sakraan ibnu camr isna wuxuu ahaa saxaabi kale wa kaana wuxuu ahaa qad aslama kii islaamay oo wahaajara macahaa iyada la hijrooday fa maata biardi alxabasha ayuu ku dhintay riwaayad kalena waxay leedahay ou bacda arujuuci ilaa maka maka markii loo soo laabtay ayuu dhintay si kastaba ha ahaatee uu geeriyooday ninkaas saxaabiga ah falamaa markii xallat ay xalaalowday waxaa laga wadaa ciddadeedii ay go-day khadabahaa waxaa doonay ama u fadhiistay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wa tasawajaha wuuna guursaday wa kaanad waxay ahayd awala imra'atin xaastii ugu horreysa bay ahaydoo tasawajaha rasuulku uu guursaday bacda wafaati khadiija khadiija markii geeriyootay kadib wa kaanad waxay ahayd markeedii dambe qad wahabad mid u hibayso oo siisay nowbatahaa kaltankeedii ama kalkeedii licaa'ishata caaisha ayay siisay akhiiran markii dambe qof muslina haddii uu xaasas badan leeyahay xaas waliba wuxuu leeyahay kalkiisa ayuu leeyahay afar iyo labaatan saac buu leeyahay yuu xaq u leeyahay oo diintu ay siisay laakiin ruuxu wuxuu leeyahay ruux kale wuu siin karaa iyadu caaisho ayaa siisay haddana waxaan gelaynaa waxaa dhammaaday oo intaa kusoo gabagaboobay inta aan ka hadalay dacwadii rasuulku uu ka waday muddo toban sano ah maka waxaa bilaaban doonta dacwada uu rasuulku bilaabay khaarija maka maka banaankeeda uu daa'if ku bilaabay kadibna uu ku xujiyey qabaa'ilka carabta markay yimaadiin mowsimka xajka halkaana ay ka dhalatay qaar ka mid ihi inay islaameen oo lix wiil oo reer madiine ah markaas lixdii wiil markay madiine ku laabteen ay diintii fidiyeen ay soo laabteen sanadkii dambe iyaga oo dad badan soo islaamiyey oo markaas la galay beycatu alcaqaba aluulaa haddana markii sanadkii kasii dambeeyey beycat alcaqaba athaaniya sidaasna hijradii iyo in madiine la aado ay bilaabatay marka mu-alifka ama kitaabka sheekha qoray wuxuu xilligaa hore ee tobanka sano ah ayuu soo gabagabeeyey wuxuu u bixiyey cawaamilu sabri wathabaat yacnii tobankaa sano rasuulka sala allahu calayhi wasalam liska daa hadda laakiin dadkii mu'miniinta ahaa waxaa la soo marsiiyey fitno iyo idihaad waxa loo yaqaano diintooda in loo ciqaabo diintooda dhibaato kasta oo af iyo adinba leh in loo geysto si ay diintooda uga noqdaan hal ruuxna may ku guulaysanin gaaladii dhib kasta oo loo geystay marka maxaa keenay buu rabaa inuu yidhaahdo maxaa sababta keentay muxuu yahay adkaysiga intaa la egi muxuu yahay marka wuxuu kusoo koobay waan iyadoo oo tafsiila waan arki doonaaye waxa ugu horeeya koow waxyaabaha adkaysiga keenay aliimaanu billaah qofka hadduu iimaan dhab a leeyahay uu ilaahay rumaysan yahay subxaana wa tacaala uu rasuulka rumaysan yahay uu wax walba rumaysan yahay oo wixii ay tahay in la rumeeyo uu rumaysan yahay iimaankaas wax ka xoog badan male haba yaraate eh wuxuusan ruuxaasi u adkaysanaynin male kaas waa qodob qodobka kalena waxa weeye hogaanka nabiga nabiga sala allahu calayhi wasalam dadku si ay u adkaystaan dadku si ay mabda-ooda u fuliyaan waxay u baahan yihiin hogaan ay ku daydaan marka kalena wuxuu ahaa waa nabiga oy kudayashadiis yaa dhiiri gelinaysay oo inay adkaystaan keentay oo ayna kala biiqbiiqin oo aynan cabsanin oo ayna niyad jabin ta kalena waxay ahayd marka waa qodobka labaad ku jiritaanka uu nabigu ku jiray ay arkayeen qodobka saddexaadna wuxuu ahaa ashucuuru bilmas-uuliya dareen ay dareensan yihiin xil inuu saaran yahay maadaama ay arkeen ay fahmeen diinta islaamka iyo risaalada waxay arkeen inuu iyagana xil ka saaran yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama ruuxa koobaad ee ilaahay uu soo diray weeye laakiin haddana in dacwadii rasuulka lala qaado xil saaran inuu yahay bay dareemeen oo waad ogtihiin waan soo aragnay in badanoo asxaabta ka mid a gaar ahaan alcasharatu almubasharuuna biljanna tobanka jannada loogu bishaareeyey badankooda waxaa soo islaamiyey abuubakar marka nin walba dad buu soo islaamin jiray marka mas-uuliyaddaa saaran yaa ka dhigaysa inaynan damba ka gelin dhibkan yaree loo geysanayo qodobka kale ee afraadna waxa weeyaan al-iimaanu bil-aakhira qofku mar hadduu si saxa u rumeeyo si xaqiiqo ah hadduu u rumeeyo in la dhimanayo nolosha dhimasho waa la wada rumaysan yahay oo waa lagu qasban yahay laakiin nolosha dambe iyo iyo adduunyada markuu isbarbardhigu xaqiiqdooda uu ogaado adduunyada feeri dhib kasta oo lagu geysto feeri dhib kasta haddii xataa lagu jarjaro oo kolba cad lagu gooyo markay naftu kaa baxdo dib marunbay naftu kaa bixi dib dambe dhib dambe uma dareemaysa laakiin cadaabka aakhira ma dhimanaysa laa yamuutu fiiha walaa yaxya maantao dhan baa lagu googoyn haddana ma dhimanaysid haddana waa lagu cadaabkii uu kuu soconayaa un marka waa iyaga gaaladuu ku cabaadaya wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk bal ha aan dhimanna uun dhimashada ayayay tamaninayaan inay dhintaan marka qofka muminka ee qur-aanka aqrinaya waxaasuu dareensan yahay wuu arkaa xaqiiqadeedu ogaadaa marka wixii ilaahay dartii kusoo gaadhay iyo diinta kusoo gaadha dhib uma arkayo qodobka shanaad ee keenay inay dadku adkaystaan waa qur-aanka qur-aanka mar walba soo degaya ee ee hagaya ee tusaaleynaya ee maalin walba markii ay laga yaabo inay daciifaan xoojinaya u bishaaraynaya bashaa'irka siinaya kaas qur-aankuna wuxuu ahaa qodobkii kale qodobka lixaad iyo qodobka ugu dambeeyaana wuxuu ahaa albishaaraatu binnajaax inay guuleysanayaan oo dacwadan islaamku ay guuleysanayaan oo gaalada laga adkaanayo yaa qur-aanku ugu bishaarayn jiray nabiguna ugu bishaarayn jiray taasina waxa weeyaan qofka way sii dhiiri gelinaysaa cawaamilu sabri waxyaabihii ama sababay ama ka dambeeyey inay dadkan mu'miniintii adkaystaan wathabaati inay sugnaadaan wahunaa halkan qofku markuu taariikhdan aqriyo yaqifu wuu joogsanayaa socod ma soconayo wuu joogsanayaa weliba waxaa istaagayaa alxaliimu qofkii dulqaadka badnaa ee aan si sahlan u ficiloonin xayraana isagoo wareersan buu istaagayaa wayatasaa'alu waxay isweydiinayaan cuqalaa'u rijaali ragga caqliga badani waxay isweydiinayaan fii maa baynahum iyaga dhexdooda maa maxay hiya tahay al asbaabu sababihii waalcawaamilu iyo sababihii waa isku mid asbaab iyo cawaamil waa isku mid sababihii dhaliyey allatii sababtaasoo balaqat bilmuslimiina muslimiinta gaadhsiisay ilaa haadihi algaayati yoolkan alquswaa ee dheerarka badan n cid gaadhi kartin qotadeeda qotada dheer walxaddi iyo xadda almucjizi een cid samayn karta la arkin mucjiska waxaa la yidhaha waa wixii cid samayn karta aysan jirin iyo cid gaadhi karta oo min athabaati sugnaansho ah bal wixii lagu sameynayay bilaal iyo camaar iyo dadka wixii lagu sameynaya eeg kayfa sidaabay sabaru ugu adkaysteen calaa haadihi alidihaadaati cadaabkan iyo silican iyo saxriirkan loo geystay sidaabay ugu adkaysteen allatii dhibaatooyinkaas iyo jirdilkaasoo taqshaciru ay la jidhadhacyooto ama ay la qamandhacyooto lisamaacihaa maqalkeeda aljuluudu maqaaradu qofkan jidhkiisu jidhku uu la qamandhacyoodo oo watarjuhu ay la ligligato ama ay la gilgilato lahaa iyadii al afidatu quluubtuna markaad cabsanayso qalbigu waa isaga gariirayaa wa nadaran inaga oo aan tixgelinayno tixgelin aan tixgelinayno ilaa haadaa kaan alladii kaasoo yatakhaalaju lquluuba dadka quluubtiisa xulxula xulxula yani laysweydiiyo oo la yidhaha war waxaan dadkani maxay ahaayeen naraa waxaan u aragnaa an nushiira bal inaan farta ku fiiqno oon tilmaanno ilaa bacdi haadihi alcawaamili sababahan kuwana qaar ka mid a iyo wal asbaabi ishaaratan farku fiiqid ama tilmaamid caabiratan oo gudbaysa uun gudbid saas basiidatan oo fudud yacni waxba iskuma taagayno isma dul taagayno ma dheeraynayno waxa weeyaan waa farku fiiqid maaragtay fudud marka maxaa ugu horeeya aliimaanu billaahi baa ugu horeeya waxyaabaha keenay dadkan inay adkaystaan aliimaanu billaah rumaynta alla ay rumeeyeen ina sababa sababta alra-iisi ee ugu weyn fii daalika adkaysigaas tabaadkaas awalan ugu horeyn wabidaati gaar ahaan huwa isaguba aliimaanu billaahi rumaynta la rumeeye weeye alle waxdahu keligii wa macrifatuhu iyo macrifadiisi ilaahay aqoonti barashada ay barteen waxaa inaga maqan inaga markii oo maaragtay aynaan si wanaagsan diinteenna igu dhaqmaynin ilaahay baynaan si fiican u aqoonin macrifadeenna aynu ilaahay u leenahay subxaana wa tacaala allah ayaa yar xaqa almacrifati barashadiisa iyo aqoontiisa dhabta ee runta ah taasaynaan aqoonin iyagu halkaasay gaadheen faliimaanu rumaynta aljaasimu ee go-an haba yaraata ee shaki uusan ku jirin weeye jaasimku faliimaanu rumayntii aljaasimu ee go-an een shaki ku jirin idaa markii khaaladad ay dheehdo ay dhex gasho bashaashatuhu nuurkiisu iimaanku nuur buu leeyahay alquluuba quluubta markii iimaankaas nuurkiisu uu dheeho uu dhex galo yazinu qalbigii wuxuu la miisaan yahay aljibaala buuro dhan buuro ayuu la miisaan yahay walaa yatiishu mana fududaado abadkii wa idaa markii wa in haddii saaxaba uu la saaxiibo haada aliimaanu iimaankaasi almuxkamu ee la sugay een dhaqdhaqaaqaynin een jixinjixaynin ee wax kasta haddii lagu sameeyo aan shaki u imanayn wa haada alyaqiinu hubaashan aljaasimu uu go-an haddii iimaanka uu la socdo yaraa wuxuu arkaa qofkaasi ama iimaanka ama ruuxa mu'minkii wuxuu u arkayaa mataacib addunya adduunyada dhibaatooyinkeeda mahmaa inkasta oo kahurad ay badato wa kaburad ay weynaato wa tafaaqamad ay xadda ka baxdo ay fasasto ay xadda ka baxdo washtadad ay adkaato ay qallafsanaato yaraaha wuxuu u arkayaa fii janbi iimaanihi iimaankiisa markii la barbar dhigo wuxuu u arkayaa taxaaliba xayaabooyinka caa-imatan ee sabaynaysa taxaaliba xayaabo waxaan u malayna in la wada yaqaano waxa weeyaan daadku markuu socdo waxyaabahu daadku meelaha kasoo qaatay ee ee dul dul sabaynaya ee meeshuu raba isagu u geynaya wax qiimo ay leeyihiin iyo wax awood ay leeyihiin miyaa jira maya daadkaasi meeshuu ku tuura unbay ku dhacayaan ama taxaalibta waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha n biyuhu markay muddo meel fadhiyaan waxa cagaarka ahe ka dhasha tuxlub tuxlub baa la yidhaha iyo taxaalib baana lagu jamciyaa barkin tuke ayaan anaga dhihi jiray ma aqaan soomaalidu haddee inay wada taqaano ma aqaane barkin tuke baan dhihi jiray taxaaliba xayaabooyin caa-imatan oo sabaynaysa fowqa saylin dagaa daad dheh fowqa saylin daad dush daadkaasoo jaarifin wax walba qaata intuu xoog badan yahay jaarif wax walba maaragtay la tegaya jaarifin wax walba la tegaya oo jaa-a yimid liyaksira inuu jajabiyo assuduuda biyo xidheennadii almaniicata ee xoog xoogga badnayd iyo walqilaaca daaraha waaweyn weeye qalcaduhu kuwani walqilaaca daaraha waaweyn ee weliba lagu gabaday cadowga looga gabadaa la yidhaha qalcadda alxasiinata in la geli karaynin ee lamagalaanka sidaasoo kale wey yuu arkayaa waxaan micmana lahayn oo falaa yubaali dheg jalaq uma siinayo ma xaalaynayo dankama leh waxba lama aha saas weeye min tilka almataacibi dhibaatooyinka iyaga ah wax dan uhu ka leeyahay ma jirto amaama maa shay haddii la hordhigo shaygaasoo yajiduhu uu helayo ama uu dareemayo oo min xalaawati iimaanihi iimaankiisa macaankiisa ah wa taraawati idcaanihi hoggaansanka uu ilaahay u hoggaansamay subxaanahu wa tacaala macaanka iyo dhadhanka ay u leedahay iyo wa bashaashati yaqiinihi hubaasha uu gaadhay ee ku saabsan aqoonta ilaahay uu aqoonsaday nuurkeeda intaa markii la barbar dhigo dhibaato kastoo adduunyadu ay leedahay wuxuu u arkayaa uun xayaabadaas xayaabadaas ama barkin tukahaas daadku la socdo oo kale oon qiimaha lahayn fa ama zabadu waa kan fa ama zabadu xayaabadu fa yadhabu wuu iska tegi jufaa-an wa amaa wixii maa yanfacu nnaasa dadka waxu taraay fa yamkutu fi lardi dhulka ayuu ku hadhayaa uu baaqi ku noqonayaa wayatafaracu waxaa ka farcamaya oo sidii laamihii uga baxaya wayatafarac wayatafaracu waxaa farac iyo ka laamoobaya oo laam ahaan uga baxaya min hada asababi sababtan alwaxiidi oo keligoo iimaanka ah asbaabun ukhraa wadooyin kale kuwaasoo tuqawi xoojisa hada athabaata sugnaanshahan isaga walmusaabarata iyo adkaysigan wahiya maxay tahay kuwaasi wataan horu sheegnee qiyaadatun hoggaan hoggaankaasoo tahwi ay u soo hoyato ilayha iyada al afidatu quluubtu ay usoo hoyato ay usoo hilowdo waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku dhex jirkiisi faqad kaana wuxuu ahaa annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa wa huwa isagu oo rasuulka ihi alqaa-idu hoggaankii weeye al aclaa ee ugu sarreeyey lil ummati alislaamiya ummadda islaamka hoggaankii ugu sarreeyey isaguu ahaaye bal walilbashariyati ama bani aadamka jamcaa dhammaanteedba hoggaankii ugu sarreeyey buu ahaaye wuxuu ahaa yatamatacu yacni khabaru kaana waa yatamatacu ficilkaas ismu kaanana waa annabiyu faqad kaana nabiyu wuxuu ahaa marka inta dhexda ku jirta jumla ictiraadiya la yidhaah oo fasiraysa nabiga oo ah inuu ahaa hogaanka ugu sarreeya ee ummadda islaamka iyo bani aadamka oo dhan wuxuu ahaa yatamatacu kii ilaahay ku manaystay min jamaali lkhuluqi akhlaaqdiisa wanaaggeeda iyo quruxdeeda wa kamaali nafsi iyo naftiisa kaamilnimadeeda oon haba yaraatee dhaliil yar aysan lahayn wa makaarim alakhlaaqi iyo akhlaaqdiisa iyo la dhaqankiisa sharafta ay leedahay iyo karaamada ay leedahay iyo wa shiyami nabiila iyo sifooyinkiisa wadagobta ahee ee ee qiimaha badan shiyam iyo shamaa'il iyo waa isku wada mid weeye kulli isku wada mid weeye wa shiyami iyo tilmaamaha iyo akhlaaqda annabiilati ee qiimaha badan ee qiimaha meeshii ugu da- ugu dambaysay leh iyo washamaa'ili tilmaamihii alkariimati ee karaamada iyo sharafta badnaa intaas ayuu ilaahay ku manaystay intaasi maxay keenaysay bimaa ayay u keenaysay tatajaadabu ay ku soo jiidato ilayhi isaga xaggiisa alquluubu quluubtu ay ku soo jiidato oo ruux kastaba oo mu'min ah rasuulka ayuu jeclaanayaa wuu jecel yahay qalbigiisa usoo jiidanaya wa tatafana waxay nafteeda u huraysaa tafaanigu waa naftaada ood hurto oo wa tatafana ay u huraysaa duunahu rasuulka si ay u difaacdo annufuusu nufuusta oo idil yaa yaa loo horay ruux kasta oo mu'minihi naftiisa ayuu u horayay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam siduu u jecel yahay wa kaanad waxay ahayd ansibatuhu sadka ilaahay uu ka siiyey nasiibka iyo sad baa la yidhaha waxaa sadka uu ku leeyahay wa kaanad waxay ahayd ansibatuhu sadka ama sadadka uu ku leeyahay rasuulku min alkamaali xagga kamaalnimada iyo dhammaystirka alladii kamaalkaas iyo dhammaystirkaas kaasoo yuxababu dadka wax jecelaysiiye weeye yuxababu keena in lagu jeclaado Ka- kaas ilaahay wuxuu siiyey kaasoo lam yursaq aan la siinin bimidlaha iyada oo kale basharun ruux bani aadama kamaal kamaal ilaahay baa iska leh laakiin haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam kamaal bashar la siiyey kii ugu sarreeyey weeye yacni cid gaadhaysay rasuulka sala allahu alayhi wasalam xagga dhammaystirka iyo kaamil kaamilnimada xagga basharka ma jirin ruux bani aadama wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama calaa aclaa qimatin meel sare buurta meesha ugu sarreysaa qimo la yidhaah shayga meesha ugu sarreysa dhalada ugu sarreysa fiidda ugu sarreysaa la yidhaah fiidda ugu sarreysa korkeeda ayuu saarnaa min asharafi xagga sharafta wannubli iyo gobnimada iyo walkhayri iyo khayrka walfadli iyo sharafta iyo wuxuu dadka dheeraad la yahay marka dhinaca laga eego akhlaaqda fiidda ugu sarreysa ee bani aadam uu gaadho ayuu ku sugnaa rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa kaana waxaa rasuulku min alcifati dhowrsoonaan waalamaanati iyo amaano iyo wasidqi iyo run wa min jamiici subuli lkhayri khayrka iyo wanaagga wadooyinkiisa oo dhan wuxuu ku sugnaa calaa maa shaybuu ku sugnaa lam yatamaara aynan weligood ka murmin lam yatamaara aysan ka murmin walam yashuka aysan shakin fiihi shaygaas acdaa'uhu nimanka rasuulka locolka ah ayna weligii shakin weligood ayna shaki ka keenin iyo murantoona fadlan bal iska badaa can muxibiihi kuwii isaga jeclaa iyo wa rifaaqihi rafiiqyadiisii kuwii nolosha la wadaagayay laa tasduru kama soo fusho minhu rasuulka kalimatun weedhi kama soo fusho ilaa hadday ka soo fushana wayastayqinuuna waxay hubaan oy hayaan sidqaha runnimadeeda maxaa u daliila intan ijtamaca waxaa isu yimid halaathatu nafarin saddex nin oo min qurayshin quraysha ayaa meel ku kulmay meel unbay jid unbay isu wada yimideen wa kaana wuxuu ahaa marka ijtimaacaasi ma ahayn mid la qorsheeyey ma ahayne waa mid uun kusoo boodo ahoo jid uun lagu wada kulmay wa kaana wuxuu ahaa qad istamaca kii uu dhegaystay kullun waaxidin mid kasta oo minhum iyaga ka mid ihi ilalqur'aani qur-aanka ayuu dhegaystay siran si qarsoodi ah uu ka qarsanayo can saaxibayhi labadiisa kale ay jidka ku kulmeen yuu ka qarsanayay uma markaa kadib inkashafa amruhum arrintoodii way kashifantay bannaankay u soo baxda way isgarteen nimankani waxay ahayd nimankii dhihi jirayaan maxamed la dhegaysanin laa tasmacu lihada alqur'aani walqow fiihi kuwii dadka ku dhihi jiray wey markaasay goor habaane nin walba intuu soo hagoogtay yuu dhinaciisa qur-aanka ka dhegaystay marka jidka iskula soo dhaceen way iswada arkeen warma inagiiba ah wallaahi la ceebow fa sa'ala marka waxaa weydiiyey axaduhum mid ka mid a saddexdii yaa abaajahlin weydiiyey abijahl baa ka mid ah dadka usoo dhuuman jiray qur-aanka wa kaana wuxuu abujahl min ulaaika halaatha saddexdaas meesha qur-aanka usoo dhuumatay inay dhegaystaan ayuu ka mid ahaa wuxuu ku yidhi maa ra'yuka maxay kula tahay fii maa samicta min muxamed muxamed wixii aad ka dhegaysatay ood ka maqashay maxay kula tahay maxaad ka qabtaa fa qaala wuxuu yidhi maadaa samicta maadaa samicta aad ileedahay maxaad maqashay maxaad maqashay baad ileedahay waxaan maqlay adba maqashay ee waxa aanu isku haynaan kuu sheegayaa buu yihi aniga iyo maxamed waxaan isku hayno eena u raacaynin tanaasacnaa waanu u tartannay markan tanaasuca waan murannay tii murankii amahayd waanu u tartannay oo kolba micno yeelanaysaa jumladu kolba meeshay ku jirtay kelmaddu micno gaaray samaynaysaa in micnaha lagu tarjamo waayo tanaasacnaa waanu tartannay buu yihi naxnu annaga oo reer banu makhsuum ah quraysh labada lafood ee ugu waaweyn waxay ahaayeen reer bani cabdimanaaf iyo nimanka la yidhaahdo reer bani makhsuum labadaas lafood baa ugu waaweyn marka labadaasaa tartanay buu yihi tanaasacnaa waanu tartanay buu yihi naxnu annaga wa banu cabdimanaaf asharafa sharafta ayaanu u tartanay acamuu dadka cuntay siiyeen fa acamnaa anana waan siinay waan sinaanay wa xamaluu dadka gaadiid bay siiyeenoo way qaadeen fa xamalnaa anana waanu qaadnay waanu ka sinaanay xaggaas wa actuu xoolay siiyeen fa actaynaa waanu siinay waan sinaanay xataa intii ayaanu tartannay idaa markii taxaadaynaa aanu sinaanay cala arukabi labada jilib jilib jilib labada labada jilib ama labada low markay siman yihiin marka faras la fuulo laba faras oo la tartansiinayo markay isku meeshii yimaadiin oo jin noqdaan xataa idaa taxaadaynaa cala arukab markii aanu labada jilibyada ku sinaanay oonu jin noqonnay oy waxba naga badin waayeen oo wa kunnaa aanu ahaanay ka farasay rihaanin sidii laba faras oo lagu tartamay oo sinaatay yay qaaluu yidhaahdeen lanaa annaga nebiyu nabi baanu leenahay nabigaasoo ya-tiihi lwaxyu waxyiguu uga yimaado min asamaa'i cirka fa mataa goormaa haddaan nahay ree bani makhsuum yaanu nudriku gaadhayna haadihi tan wallaahi baan ku dhaartay laa nu'minu bihi inaanaan rumaynaynin maxamed abadan weligi walaa nusadiquhu aanaan una runbaad sheegaysa aanaan dhehaynin marka xataa abujahal yaa rumaysnaa inuu nabigu run sheegayo iyo waxyi wuu diidanaa maahan wa kaana abujahl waxaa yaquulu ku yidhaah yaa muxamed muxamedow inaa anagu laa nukadibuka ku beenin mayno adaa been sheegi kuma lihin walaakin nukadibu waxaan beeninaynaa bimaa ji'ta bihi waxaad la timid fa anzala allaahu alla ayaa wuxuu soo dejiyey fa inahum kuwan oo mushrikiintihi laa yukadibuunaka been baad sheegaysaa kuma leh walaakin hasaatee aldaalimiina daalimiintaasi nimankaas dulmilooyaasha ah biaayaatillaahi alla aayaadkiisa qur-aanka iyo yajxaduuna diidayaan oo isdiidsiinayaan hada wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslem